waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo wadankan gobolka minnesota waa wadan ka madax banaan aan anaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas wax dhibaataa ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto annagoo xildhibaanaha waxaan balan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynayna amnigooda caafimaadkooda iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan sidaad la socotid governorkeena tim walls oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa shala shir jiraayad wada qabanay oo annaga dham meeshaas waa wada joognay waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa loogana hortegi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yidhahdo donald trump annagu waxaan nahay state ka tirsan federaalka laakiin ka madax banaan oo had iyo jeer diyaar u ah inaan asaga maca haddaan rabna aan ka joojino inuu soo galo gobolka minnesota waa garta xildhibaan samakaab cabsida dhalinyaradan soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xakunka la wareego madaxweynaha dooran trump ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka
sidaad la socotid labada berioo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaana diyaar u nahay in aan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota ha ahaadaan soomaali ha ahaadaan spanish ha ahaadaan melba adduunka ay ka imaadeen waxay u imaadeen madangelyo madangelyadaasna waan u sugi doonaa awoodeedana waan u leenahay waxaana diyaar u nahayna inaan difaacno waxaan diyaar u nahay inaan sidaan horey u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorneyaal ama looyaro iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uusii wadan lahaayeen wax allaale waxaan qabanay labadii sanoo lasoo dhaafay waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ha ahaatee heer gobol gobolka minnesota waxay ku yihiin amni waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo soomaaliya oo laga soo doortay gobolka minnesota hadiyo jeerna waa difaacaynaa wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka sbanishka ama qof walbuu yahayba waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha donald trump ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanjuary serieska loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi marka minnesotana dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arrintaasi maarata haddiiba ay dhacdo aad uga falcelin kartaan nuurow annaga awoodaan leenahay waa gobolka minnesota ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka minnesota annaga inaga amar qaataan waxaan annagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka minnesota waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabanno hal mar bay dhacda minnesota in dad laga tarxiilo waxay ahayd two thousand threegii labada kun iyo saddexdii labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay governorkii wadankan iyagaa haystay xildhibaanadan iyagaa ugu badnaa oo republican bay ahaayeen xeer ilaaliyahana iyagaa haystay hadda intaasoo dham annaga haysano gobolkan qof walba oo soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno amnina waxay ku yihiin gobolkooda minnesota laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembi aysan gelin